in ka badan kun iyo laba boqol oo qoys oo kamida dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey deeq gargaara oo ka timid boqortooyada sacuudiga deeqdan raashiinka ayaa isugu jirta raashiinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis baaste iyo sokor maxamed cabdulaahi oo ka mida mas-uuliyiinta hay-adda tadaamun ayaa ka waramaya deeqdan waxaan halkan ku qaybinaynaa deeq raashinah oo ay qaybinayso hay-adda wadaniga ee tadaamun halkaan oo ah degmada baydhabo kaamka dadka danyarta ah oo ku nool kaamka tawfiiq iyo xanaan ayaan maanta halkan waxaan ku siinaynaa deeq raashinah qoysaska raashinka ka faa'iidaysanaya waxa weeye kun iyo laba boqol oo qoys deeqdaanna waxaa ku deeqday xarunta gargaarka iyo arrimaha bini'aamtinimada ee boqor salmaan waa dowladii saddexaad ama qaybintii saddexaad ee sanadkan qaar ka mida bulshadii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahadceliyey raashinkan iyada dadan anfae baahidiyanan teeginayti marka maylanan mahadyaana hay-adda tadaamo iyo hay-adda harunta baniaadamnimada iyo gargaarka boqor salmaan antaban mahadyaan marka ku gadoogni haddii ilaahay yar insha allah wali rajaana ini dadaaladii hatu wadaan sii wadaan baahida kowma roogda inay la sii wado iyo rajeen may eed yeedanka mahadnaqaane oo mayla raayuse eed mayla raayinka ka mahadnaqaane dadka barakacayaasha ee oo mudanay raashinku inay qaybo shal duwan laha ku xuli oo geeka la sii hay raashin oo anfacow mayla raayus walantaraw xilligii lan baahnayin ha ka eedi marka maylana hay-adda tadaamo iyo analanka isku kaashideenoo hay-adda boqol salmaan biniaadamnimada maylana xarunta gargaarka biniaadamnimada waylana eedyadaan mahadsantiin baahidina kooma roogda deeqdan ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi badan u qabeen